subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal baarlamaanka soomaaliya ayaa lix iyo tobankii bishii nofembar ee sannadkii tegey ansixiyey xubno ka tirsan golaha adeega garsoorka oo tiradoodu ay gaadhayso toddoba xubnood waxaana sharci ahaan adeega garsoorku uu ka kooban yahay sagaal xubnood haddaba halka ay ku dembeeyeen labadii xubnood ee golaha ka dhinaa iyo muranka ku saabsan in golahan uuna sharci ahayn maadaama la ansixiyey wakhtigii kalsoonida lagala laabtay xukuumaddii ra'iisul wasaare khayre arrimahaas iyo kuwo kaleo ku saabsan golaha adeega garsoorka ayaa wariyaha v o eda ee muqdisho xasan kaafi qoyste uu ka waraystay sheekh cali maxamuud xasan sheekh cali wejiis oo ka mid a golahaasi garsoorka adeega tii ugu muhiimsaneed waa maray oo xukuumaddii iyo golihii sharci dejinta ama golihii xeerdejinta baarlamaanka aqalka golaha shacabka waa maray kadibna sida normalka waa in aqalka sarena uu maro madaxweynena uu saxiixo kadibna uu goluhu shaqadiisa bilaabo ilaa hadda halkaas ayuu marayaa howshiisa sida aan ognahay toddoba xubnood ayaad iminka tihiin waxaana idinka dhiman laba xubnood oo kale xaggay ku maqan yihiin labadaasi xubnood maxayse yihiin howlaha golaha adeega garsoorka uu u xil saaran yahay jismigii dowladnimada qayb ka mid aho maqneed weeye golahaanu si dastuuriya u maqneed shaqooyinkiisa waxaa si qayb uun ahaan usii wadwaday maxkamadda sare ee dalka laakiin haddee dastuuriyan golaha ayaa iskale shaqada garsoorka sida dastuurka ku qoran saddexda biloodoo horta golahu marka uu dhismo ugu horraysa wuxuu samaynayaa maalmaha shirarka ugu horreeya wuxuu dhexdiisa ka dooranaya guddoomiye golahu wuxuu ka kooban yahay nambar ahaan sagaal xubnood sagaalka xubnood shan xubnoodna bulshada ayay kasoo galaan afar xubnoodna xafiisya ayay ku galaan hadda toddoba ayaa martay golaha shacabka iyo xukuumadda fulinta laba xubnoodna waa dhiman tahay labada xubnoodoo dhiman waxay matali doonaan oo golahu uu dib usoo dooran doonaa kadibna maaragtay madaxweynuhu isagana wareegta kusoo saari doonaa gudoomiyaha maxkamadda dastuurka iyo gudoomiyaha xuquuqul insaanka labadaas oo xafiisyo kusoo gelaya ayaa dhiman golihiinna waxaa lagu eedeeyaa sheekh cali wajiis inaanu sharci ahayn oo ay ansixisay xukuumad aan kalsooni haysan maxaad uga jawaabaysaa arrintaasi anugu hadda ma rabo inaan maadaama golii xubin aan ka ahay inaan u muuqda nin difaacaya ma rabo laakiin sida loojiga ama qaanuuniga marka loo fiiriyo xukuumaddii xasan cali khayre markii la riday oo ra-isul wasaarihii meesha ka baxay in ra-isul wasaare ku-xigeenkii ustaad mahdi iyo xubnihii xukuumadda oo xukuumadda tasriif alcamaala layidhaha shaqada sii waday ayaa golaha u gudbisa waa dhab dadka qaba arrintaas inay sharci aysan ahayn waxay daliishadaan haddii xukuumaddii ra-isul wasaarihii iyo xukuumaddiisa isla dhaceen shuruuc iyo qawaaniin iyo ma gudbin karto le'annahu xukuumad cusub in la suga weeye sidaasay ay dabcan ku doodaan dhinaca kale marka loo fiir doodda iyaguna waxay qabaan dadkii soo gudbiyey xukuumaddii hore intaan la ridin ayaa la diyaariyey barnaamijkan xukuumaddii hore wax ka diyaarsay ficlan weyna jirta arrintaas aniga xogaal baan ka ahaa dhaqdhaaqa iyo say u socotay marka mashaariic diyaarsan oo xukuumaddii hore awalba ay diyaarisay oo ay ogolaatay xukuumadan mahdi ayay gudbisay oo markaas wax cusub hadda la bilaaba ma ahayn wax horuu jiray bay ahayd si kastaba ha ahaato anugu dadka qabay baan ku jira maadaama magacaygu uu ku dhex jiray dadka la soo gudbiyey in xukuumad rasmi ra-isul wasaare rasmina la sugo oo xataa waa u tagnay gudoomiyaha mursal waa u tagnay waxaan dhahnay malafka idinla yaala xukuumad rasmiya ilaa ay ka imaanayso ha u codayna xukuumad haddii ra-isul wasaare cusub la keeno iyo xukuumad cusub la soo dhiso waa inay ayagu dib idinku soo gudbiyaan waana sida dhici doonta markii dambe ficlan gudoonka golaha shacabka wuu sugay baarlamaanka hore kama keenin ilaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble laga keenay ee xukuumad cusub oo soo dhisay oo xukuumaddaas ay dib ugu soo gudbisay baarlamaanka oo ay go-aanka xukuumaddii hore tasriif xamal qaadatay ay yidhaheen annagoo xukuumaddaana waxaanu codayna kii hore kaas ayaan ansixinaynaa dibna ay ugu gudbiyeen baarlamaanka markaas kabacdi ayaa golaha shacabka marsiiyey sidaa daraaddeed ishkaalkii ku jiray in golahan xukuumad aan sharciyad lahayn ay soo gudbisay waxaa ka saaray ra-iisul wasaare alinjineer maxamed xuseen roble
maxaad ka qabanaysaan cabashada bulshada soomaalida ee ku aadan in cadaalad darri ay ka jirto dhinaca garsoorka afar arrimood aan ka qaban doonaa haddii ilaah yidhaahdo arrinka koowaad horta waxa weeye sida xeerka noogu qoran garsoorayaasha shaqada ku jira inaan dib u fiirino oo dadka mudanna inay shaqada sii wadaan aan okaysiino dadka si qaldan ku soo galay ama xisaab u baahnaa in lagu soo saaro inaan maaragtay meesha ka wareejinno laba waxaa ah in garsoorayaasha xuquuq loo helo oo xuquuqdooda garsooraha adduunka waa ninka ugu muhiimsan dowladaha horuu maray waxay dhaqaalaha ugu fiican siiyaan garsoorayaasha iyo macalimiinta dadka waxbarta iyo dadka amniga suga askarta saddexda tiirka u ah waa nolosha marka waxaa yar khatirta marka garsoorayaasha in aan dhaqaale u helno garsooraha hadda maanta darajada koobaad iyo labaad ka shaqeeya kun doolar u qaataa maanta nolosha jirta iyadoo amnigiisu weliba khatar uu yahay oo nolol u baahan yahay kun doolar kuma filna markay ugu yartaa waxaan rabnaa garsooraha inuu qaato mushaarka xildhibaanku qaato kaleeto saddex kuna doolar waa in loo sharciyeeyo ugu dambayntii inkastoo iminka aanay dhisnayn haddana maxkamadda dastuurku waxa ay qayb ka tahay golihiina adeega garsoorka maxaad isleedahay waad ka qaban kartaan muranada siyaasadeed ee dastuuriga sida khilaafka iminka ka taagan dhinaca doorashooyinka maxkamadaas maqnaanshadeedu xanuun badan bay ku haysaa maanta haddii golahan adeeg garsoor dhisan lahaa oo maxkamadda suuriya ay jiri lahayd waxa waaye easy waxa ugu horreey qaban lahayd waxa weeye bunuudda dastuurka ah ee ka hadlaysa arrimaha dastuurka ku saabsan doorashooyinka ayada ayaa si gaara ula socon lahayd haddii lees qabto dabcan dastuurka qaranka ku cadda taas baarlamaanka ayaa u xil saaran golaha shacabka laakiin way la soconaysaa sida loo fulinaayo haddii lees qabtana iyada ka garnaqaysa haddii qodob dastuuriya ay laba hay-adood dowladda kamida ka soo qaadba maaragtay hay-adda fulinta hay-adda dastuurka iyo hay-adda sharci dejinta ama baarlamaanka isku qabsaday maxkamadda dastuuriga ayaa awood u leh dastuuriya inay iyadu ay fasirto ay tiraahdo sidaan ayaa sax ah waxaa kaloo samayn kartaa doorasho hadday dhacdo ku dhawaaqideeda sharciyadeeda inay sharci tahay inaysan sharci ahayn ayada ayaa mas-uulka ah kaasi waxa uu ahaa sheekh cali maxamuud xasan sheekh cali wajiis oo xubin ka mid a golaha adeega garsoorka uu ramayey wariyaha v o d ee muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste